Beeralayda gobolka Gedo ayaa bilaabay dadaalo ay kula dagaalamayaan ayaxa ku habsaday beerahooda, kaasoo waxyeello u geystay dalagyada beeraha gaar ahaan kuwa nugul sida yaanyada, basbaaska, basasha iyo daaqa xoolaha. Qaar ka mid ah beeralayda degmada Dowla ee gobolka Gedo oo beerahooda ku habsaday ayaxa ayaa ka codsaday dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka inay ka qayb qaataan sidii loo buufin lahaa ayaxan.
dowlaga soomaali khaasatan beerta garboolow baan nahay oon ku s- ku bayrannay abuurkii beertii way noo dhalatay saddex qaybood qaybo kala duduwan baan saarannay qaybihi kala duduwnaay beertii oon ku dhex tuurnaas ayax saaka saddex sac naga qabsada ayax baa beerta gacantanada ka bixiyey hay'adaha samafalka dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa gurul degdeg inala soo gaarsiiye beertii diigga laydaheed jilibkaydoo joogta sayax naga qaad qarihii mirihii horray markuu saarta sayax naga qaad yaanyadii markay mirihii saartata sayax naga qaad kabsar calayntii markay dhulka daday aa sayax naga diirta waxaan codsanaynaa beerihii waa nalaga qaad xooganaga aan ku ku bayranay oon ku dhimanaynin gacantanada way ka baxday ayax baa gacantanada ka bixiyey dowladdeenna sharafta leh hay-adaha samafalka leh waxaan ka codsanaynaa waxaan codsanaynaa gurma degdeg oo waxqabad baan codsanaynaa tan yaanyada waa iga bacday waxaa hadda ii haray mara wixii waa ku dagay waa ku dagay waa ku dagay barkiisa waa dhammeeyay beertii wax kama harin mushio iiga dhaafay wixii aan sanadkaan oo nafaqadii aan macna aan deeftaan lahay oo ilmahada ku noolaysa aan lahay waa iga gubatay waxaan gacan hadda ku hay mara halka sac subaxnimo soo noo qabtay ilaa adii laba afar sac waa noo haayaa hadda markuu ilaahay ciidanka dawladda noo imaaday xabad noo tuurtay ee ilaahay naga bixiyey hadda waa kasidee maxaan rabnaa in nolol loo soo gaaro oo kaalmo iyo waxaa waaye wax nagu tari kartaan oo aa, dawladda oo macnaha farmada nyaanyadan ay ugu cunay waa tanade abar waaye galley abar waaye waxaa waaye koosta abar waaye oo maxaa waaye ba- ba- kabsar caleen abar waaye waxaa noo yaal basal nyaanya nooga taashay wixii dhan qaraa nooga yaalay wixii dhan waa ba'iyey wixii muddigaa ku jijoogsatay wixii yaryaray dhan wixii dhan wixii dhan wax waa oo noo meesha ku nool ma irahaa dhalow ibraahim bile ibraahim faarax ku magac dheer dhalow ayax baa na soo galay saddexda saac oo subaxnimo markay ahayd toddoba saac iyo bar intaasaan garaacayna wax noo soo gurmada waa waayna ninkii ciidan iyo qoray haysta beertiisa waa difaacday ninkan waxba haysana beertiisaa baabaaday hadda weli waa nagu socdaa dadkii beerlayda ahay oon iyo gaajo ay u dhammaanaan hala soo gaara hay-adaha samafalka maxaan ka codsanaynaa ayaxaan waxay nooga buufiyaan nooga qabtaan inay no- no- nala soo gaaraan si degdega faw hay-adda faw hay-adaha dowladda tan aan deganahay tan sare intoo dhanba waxaan ka codsanaynaa ina nagala soo gaaro ayaxan war xabad balagoo noo yaalla male hadda inta iyo- inta kale waa baabaada wax noo yaalla ma laha waxaa ii beernaay koosto ee, kabsar caleen yaanyo qaro qaro intaasaa ii beerneed galley ayaa ii beerneed hal xabba hadda kuma yaalla beertii waa taa siigadeedaa kici banahay doorka hore biyaa naga jiray haddana darag waxaa naga go- ayaxaa naga goostay muslim baa ilaahay noo bixiyey waxaan ka baryaynaa dowladda hay-adda adduunyada dhan waxaan ka baryaynaa inaa cawimaad nala siiyo nala soo taaqulay u baahanay anigaa ka baryaynaa dowladda hay-adaha waxaan ka baryaynaa in nala soo gaaro wix dalaga aan beersan waxaa hay-ada abar ka siisay a iga ba'aysa balbaa iga ba'aya koosta iga ba'aysa kabsarcayda iga ba'aysa yaanya iga ba'ayso waxaan iga ba'ay hadda waxaan dhex taaganaysa hakuu ku degay waxaan si u diraa in la isoo gaaro gacan la isoo siiyo cawimaad la isoo siiyo beero beeri waa naga been waxaana isana mari dalaga horena bala waxaa biyaa naga jiray haddana waxaa naga jiray ayaxaa naga jiray rabaadii dhibaataan u haysanaa waana ku raba dhaa xoogga annaga annaga waa u baa- waa u dhammaata